والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا واعلم أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام waxaan ku soo jirnay mutlaqii iyo muqayadkii oo kollay uu isagu raaciyey gooni umuu saarine xaggii takhsiiskii sifo wax lagu khaas yeelayay waayo qeydkanba ama sifo noqon ama shardi noqon ama wax kaloo dee kollay laftigii mutlaq ahaa la socda ayuunbaaba qeydkuu kaba imanaya tacriifkiisii iyo bal markaasin mudlaqa iyo waxa u dhexeeya bal matalan cumuumka oo kalena waa tii aan shalay soo aragnay aan casharkii hore soo aragnay iminka bal qaybaha mudlaqan iyo muqayadkan qaybaha ay kuba yimaadaan bal taas buu in inooga sheegaya inooma wada sheegayeen marka wuxuu uhi waclam waxaad ogaataa ana alalfaada alfaadu fii hada albaabi baabkan aan hayno waa baabkan idlaaq iyo taqyiidka alaaatu aqsaamin saddex qaybood weeye alawalu ka hore maa jaa maa kii weeye jaaa yimi mutlaqan xaal yahay isagoo mutlaqa yimi bilaa qaydin qayd la-aan oo waaba dee wixii nusuus ahaayee iyagu yimi iyadoo mutlaqa ah oon wax qaydoo la socdaa jirin meel kalena aan qayd iyada waxa weeye qaydayaa aanu iinan fahadaka yajibu waxaa waajiba alcamalu bihi camalfal lagu camalfalo calaa idlaaqi idlaaqii si loogu camalfalo oo qeydla-aantaas iyo idlaaqa loogu camalfalo ka qowlihi tacaalaa wa ummahaatu nisaa'ikum macnaa waxyaalihii de adugu dumarkii muxaramaadkaa bay ku jireen kuwani oo waxaa horreeyeyna dee xurimat calaykum ummahaatukum baa horreeye oo waxaa kaloo laydinka xarimay wa ummuhaatu nisaa'ikum haweenkiina aad qabtaan waxa weeyaan hooyooyinkood baa laydinka xarimay taasba weeye waa lafti waay faadakani nasu nas weeye mutlaqun mutlaqa oo lam yuqayad lama qaydin bidukhuuli kalan lala kulmo haweenka laguma qaydin markan hooyadeed xaaraam noqonayso fayucmalu bihi waa lagu camalfalayaa calaa idlaaqi idlaaqiisaasaa loogu camalfali oo fataxruum markaa way xaraam noqonaysaa ummu zawjati zawjada hooyadeed ninkii dee inanteeda qabay way ka xaaraam noqon bimujaradi alcaqdi calaa bintiha meherka la meheriyo inanteeda taas mujaradkeed dukuulba yaanu dhicin aqal dhicinbe kol haddii meherkii uu guntamo oo meherkiya waxa weeyaan la meheriyo inanteedii hooyadii xaaraan bay noqonaysaa waayo lafdiga ama lamay socon dee waxa weeyaan xagga dukhuul iyo qayditaankii sawaaun dakhala biha am lam yadkhul ama haweenaydii hawl markaa ama gabadhii dee haweenaydiisa ahayd ha la aqalgalo ama yaanu la aqalgelinba kol haddii uu waxa weeyaan meherku dhaco hooyadeed xaaraan bay ka noqon sababtuna waxa weeye naska wax qaydayaa may iman halkan waxaa koley jiray dumarkan musaaharada xaaraam ku noqonaya ee ummuhaatu nisaa'ikumtan uu imaka halkan inoo sheegaya sheekhu inaan wax qayda oo dukhuul ku qaydaya aanu jirin dee waxa weeyaan iyo waxaa kaloo iyadana dee xaaraam ahaa rabaa'ibtii oo waxa weeyaan wa rabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna halkaa qayd baa jireen waa hablihii ama rabaa'ibtii aad soo korayseen adugu ama aad soo koriy ama yaan soo korin ee kol hadduu dee hooyadeed qabay meel kaleba ha ku korteen rabiibadiisii weeye laakiin ilaahay muxuu ku qayday min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna oo markaa kuwaas ka ahaaday oo ay dhaleen dumarkiinnii u tagteen la kulanteen markaa rabaabada weliba bal dee mafhuumkaas aayadda inteeda dambuun baaba sii cadayse fain lam takunuu dakhaltu bihina falaa junaxa calaykum iminka halkan qayd baa la socday oo markan ay rabiibadu xaaraam noqonayso waxay ku qaydnayd hooyadeed inuu ninkii aanay meheruun ahayn waxa isu geeyay eh iyadoo meherkii dhacay dee la kulanna uu dhacay haddii aan meherka uun mooyaane waa loo meheriyey uun isagoo anays arag oon aanu la kulmin bay kala tegeen rabiibadii xalaal bay noqonaysaa xaaraam kama noqonayso taa qayd baa la socday laakiin halkan waa ummuhaatu nisaa'ikum wax qayda oo xaggan dumarkan in lala aqalgaliyo inaan la aqalgalin lama isocon dee markaa waxa ay noqonaysaa bimujarad alcaqdi hooyadu inay xaaraam ku noqoto ama gabadhii ama inantii iyadu meherkaa hooyadeed la meheriyey keliya xaaraam kuma noqonaysee haddii meherkaa uu raaco dukhuul ayuunbay xaaraam ninkii kaba noqon ama markaa ha kala tageen ha kala adigu ha ka dhimato wuxuu doono si marka dambe furqada dambe ha timaadee laakiin horta waa in dukhuul jiro ee haddaan qabla dukhuul ama qabla almasiis ay kala tagaan rabibadii xaaraam ma ahan bal markaa wuxuu leeyahay naskani haddaba isagoo mudlaquu yimi ma odhanayna rabiibadiiba waxay ku qaydnayd inay labay kala yihiin dukhuul bay ku qaydnayd markay xaaraam noqonayso hooyadeed lala aqalgalay kana qaydkaasaan kuba qaydaynaa nasku isagoo mudlaqa kol hadduu yimi idlaaqiisa isaisa loogu camal falayaayo dee musharad alcaqdi waa taa xukumkii uu noqonaya inay hooyadu xaaraam ku noqoto asaaniidka labaadna maa kii weeye jaa-a yimi muqayadan xaaliya iyadoo la qayday oo macnaa ujeedadu waa xukumkii ama daliilkii yimi isagoo qayd la socdo oo marka horeba qayd baa la socday fayalzamu waxaa laasimaya alcamalu camalfal bimuujibi alqaydi qaydkaasi siduu keenaya loogu camalfalo qaydkii alwaaridi fiihi saa ku soo arooray dee waxa weeyaan naskan kuma soo arooray ama daliilkan walaa yasux mana ansaxayo ilqaa'uhu qaydkiin meesha laga saaro oo layidhaha qaydla-aan baan ugu camal falaynaa wadalika ka qowlihi tacaala fii kafaarati adihaar faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaasaa ruuxii aan raqabadaa helin inay fataxu raqaba horeyso faman lam yajid raqabadii ama maba jirto sida waqtigeenan ama waqtigaa hore ayuu seedii uba waayo ama wuxuu ku iibsan lahaa buu waayey ama iyadii baaban jirin dee marka horeba wax si guud ha u jireen umuuruhu adugu bal haddii la waayo fa siyaamu fa calayhi korkiisa waxaa siyaamu shahrayni laba bilood soomkood labadii bilood qayd baa la socday bal laba qayd baa la socda labadii qayd maxay yihiin labadaa bilood oo mutataabicayni siracraacsanon maalinna la afurin min qabli an yatamaasa weliba inuu soomo intii aanays arag haweenaydan uu ka dihaartamay weli aanu dib ula kulmin inuu labadaa bilood ee siraacsan soomo fa warada siyaamu soomkii uu soo arooray maka halkan muqayadan xaaliya isagoo lagu qayday bitataabuci horta tataabuc iyo wa bikowni anshiisa qabla atamaasi walistimtaac kulan lala kulma haweenaydan laga dihaartamay oo lagu istimtaaco taa horteed inuu yahay fayucmalu bihi kana naskan waxaa loogu camal falayaa calaa taqyiidihi bihadayni alqaydayni qayditaankan labadan qayd lagu qaydayo dee xukun baa jiro laba bilood in la soomo laakiin xukumkaasi dee wuxuu lahaa qayd deesan bal markaa xukumkii kafaaradu laba bilood in la soomo kol haddaan taxriiru raqaba jirin uu markaa uu yahay ayuu xukumkaas qaydkii la socdayna aan laga marinahayn ama aan laga qaali yeeli karahayne ay tahay tataabuci iyo qabla tamaas inuu noqdo sida loo soomayaayoo dee sifadan uu soomkani leeyahay oo tataabuca sifadan soomkani leeyaho qabla tamaasi ah naskii bay la socdaan marka lama odhan kara halkan dee labadii biloodunbaa sidan doona aan u soomayaa ama warkan dee taas lama odhan karo waayo naskii baa qaydkan kuba yimi isagoo muqayadaa lagu camal falaya taasna waa suuro labaad asaalisu kii saddexaad oo maqsuudkii kitaab halkan ah in markan la odhanayo wain yuxmal lmulaqu marka lmuqayadu bisifati yuxmalu calayhi lmulaqu taas waa intii cunwaankuba inoogu yaalay in matnige waxaan ugu jeedaa dee lafdigii matniga inooguma yaalle ka saddexaad an yarida lafdu mutlaqan fii nasin wa muqayadan fii nasin aakhar an yarida inuu soo arooro weeye allafdu lafdigii mutlaqan xaali yahay uu soo arooro fii nasin nas buu ku soo arooray isagoo wax qaydi aanu laba socon isagii unbaaba haddana ama xukumkii waa muqayadan uu soo aroora waxaala kownihi muqayadan isagoo la qayday fii nasin aakhara nas kale lagu qayday taasna waa suuradan waana suuradan markan laga hadlaya alxamlu lmutlaq cala lmuqayad suuradan weeye labada suura ee hore maaha bal markaa waxa ay tahay kalaamkiisani nusuustii markaan doonayna inaan fasirno aan doonaynana inaan ku camal fallo dee kollaysan bay u imanaysaa xukun baa imanaya naskii uu xukumkaasi ku yimi wax qayda aanu xukumkan raacin ama xukumkan iyo wax qayda aan lahayn iyada taa wuxuu noqon waajibku fasiritaankiisii camalfalkiisiiba qayd la-aanta inuu noqdo oo dee lama qaydi karo oo dee wax adigu aan jirin oo dee sharci ilaahbaa shaarici rasuulka ilaahina waa mubayinkii si uu yimi naskaasunbaa loogu camalfalayaa qayd aan jirin kuma soo kordhini kartid haddii nasku uu yimaado isagoo marka horeba qaydlana dee waxaa waajibku noqonaya qaydku wixii keenayay uun in loogu camalfalo ee naskiibaan ama xukumkii baan qaadan laakiin qaydkan baan meesha ka saaraya taasna cidimo laha cidimo laha oo saasaa dee waxa weeyaan hadday tahay tafsiir ahaan iyo bayaan ahaan iyo hadday camal tahay ama suurada saddex taasi waa labada suura hore amtiladeedna inoo sheegay suuradan saddexaad waxa weeyaan nas baa soo arooraya xukun baanu dee naskani faa'iidaynayaa naskii meel isagoo mudlaqa ayuu ku yimi oo wax qaydi aanu la socon haddana dee nas kale ayaa yimi oo xukunkii un uba yimi naskii hore faa'iidaynayo laakiin qeyd uu la socdo suurada caynkaas ah waa tan la odhanayo mudlaqii ayaa waxaa lagu xambaarayaa muqayadka lagu xambaarayaa oo waxa ay ahayd uun dee markaa uu mudlaqa ahaana bayaankii naskaasi ama xukumkaasi lahaa ee naskani ku yimuun baan dhammayn markan isagoo qeydle uu yimina bayaankii uu naskaasi lahaa ama xukumkaasi wixii uu lahaa unbaa aayadan kalena ama naskan kalena uu wada dhammeeyey markaa waa la ysku fasirayaa kii markaa mudlaqa ahaana kan qeyd kale ayaa lagu qaydayaayo waxaa camalkii noqonayaa ee xukumkii oo qaydkii wata ayaa lagu camalfalayaa bal suuradaa weeye laakiin dee maaha markastoo idlaaq iyo adigu sanoo kale qayd yimaado naskii in lagu qaydi karo kolley suurooyin dhowruu yeelanayaa suurooyinkana kitaabkeennan inta uu inooga sheegayo shaarixun baan ku gaabsanaynaa walow dhici karta xataa meelihii laysku waafaqsanaa inaanu sooba naqna ama intooda badani ay kuba tegeen isagaa bal markaasi yaro hadli doona dee in meeshan axwaal kale ay jirtana waa inoo ishaari doonaaye kol haddaan dee fani bilowgii nahay bal horta intan suurada hore aan suuraysano oo saddexdan xaalee bayaankan nusuusta uu kuba imanayo ama ay kuba yimaadaan oo idlaaq aan qayd la socon iyo qayd aan dee idlaaq markaa marka horeba isagoo muqayada uu yimiyo markan labada xalaba ay xukun keliya ama sabab keliya u wada yimaadaan oo kale bal intii baan horta si guud u fahmaynaa marka masaladan wuxuu yidhi saddexaad an yarida inuu soo arooro weeya lafku lafdigii lafdiga halkan dee waa naskan xukumka inoo faa'iidaynaya mutlaqan xaaliya isagoo wax qayda aan lahayn fii nasin me xukum lafdigan waa xukumkii baaba ama lafdigan baa soo arooray dee lafdigina waa ka aan xukumka kaba qaadanayno mutlaqan xaaliya buu fii nasin nas ku soo arooray wamuqayadan wuxuu soo arooraya wayarida uu soo arooro muqayadan xaaliya iyadoo la qayday fii nasin aakhara nas kale bal maalan xurrimat calaykum almaytatu waddamu koley malaha saddex aayadood lafdigu isagoo saasoo kale aan wax qayda lahayn dhiigubuu u yimi xurrimat calaykum almaytatu waddamu suurat ancaam oo kale waxa weeyaan maxaa kuba yimi daman masfuuxan qayd baa la socday waa xukum keliya sabab keliya wada leeyahay xukumkii waa mid keliya waa taxriimkii dhiigga marka saddex suuradood oo kala duwan aayaddu waxay kuba timi iyadoo dhiiggii dhiiggii baa laydinka xarimay un marka wax qayda oo dhiiggan lala socda aanu jirin laakiin de waa xukumka naftiisii unbay aayad kale kuba timi oo ee la ajido fiima uxiya ilaya waa aayadeedii ayaa aw daman masfuuxan bay ahayd waa dhiig markaa saa'il ah oo dhiigga ee waxa weeyaan makaankiisii aan kuba sugnayn dhiigga curuq iyo waxyaalo ama hilibkii marka la qalo kaa dheergi iyo kaba muuqdee curuq iyo ama waxyaalo ku yar hadhay ahayn hadhaagaa yar ee dhiig saa'il oo kale ayay ahayd kuba qayday xukumkii mid keliya u ahaa marka maxay noqonaysaa suuradan weliba suuradan dee waa suuradii ay isku wada xambaari jireen hadda khilaaf yar la sheegana waa khilaaf xanafiyoon saa ama barhkoodoon saa usii weyneyn oo iyaguba intoodii badnayd qowlkan ay qabaane dhiiggan xaaraamtii muxuu noqonayaa dhiigga masfuuxa ah waayo naskii isagoo mudlaquu yimi waa nas buu kuba yimi xukumkii haddana damkii isagoo muqayaduu yimi oo uu nas kale kuba yimi xukumkiina mid keliyuu ahaa sababtii mid keliya ahayd iyada suurada waan iskuba xambaaraynaa bal taas weeye laakiin suurooyin ayaa taa ka duwan baa jiro oo isagu barhkood misaalkooda aan arki doona haddaba marka arrinku kaa yahay fa yuxmalu waa la xambaarayaa المطلق مطلق وxa lagu xambaari calى المqaydi مqayدki ومعنى xمل المطلق مطلقa xambaaritaankiisa عaليه calى المqaydi lagu xambaarayana macnihiis waxa weeye أn يqayda in la qaydo المطلق مطلقي بqayd المqaydi kii مqaydkaa qaydkiisii laguma qaydo wadalika idaa kaana alxukmu waaxidan kol haddii xukumkoodu mid yahay bal markaas uu wado ama sababtu mid ha noqoto ama yaanay noqon ee kol haddii xukum keliya ka wada dhaxeeyo kii mudlaqa ahaana waa la qaydaya oo imaka matalan aayaadka xurimat calaykum almaytatu waddamu oon waxba la socnay inoogu yimaadeen maxaan raacsanaynaa ee waa damku ee waa yacni masfuuxan wey waa damkan almuraadu bihi adamu lmasfuux taas baan ku qaydaynaayo wixii looga jeeday halkanna waa dhiigga masfuuxa dhiigga saa'ilka ee dhiig dhammaantii maaha taas weeye ama wixii dhiig lagu magacaabaya dhammaantii ma noqonayso bal markaa taas baa macnaha xamlu lmudlaq cala almuqayad macnihiisu waa taa weeye oo kii mudlaq ahaa ayaan isagana ku soo kordhinaynaa macnihiisii qaydkii kii qaydka markaa muqayadkii uu lahaa baan ku soo kordhinaynaa saasaan ku fasiraynaa markaas taasi waa mid marka xukunku mid yahay oo misaaluhu misaalkiisu waxa weeye maa dakarahu lmusanifu musanifku wixii uu sheegay oo ah min ana araqabata qoortu oo qoortan dee ku timi xaggan kafaarada ee fa taxriiru raqaba quyidad waa la qayday biliimaani iimaan baa lagu qayday fii kafaarati alqatl kafaaradii kafaaratu lqatl oo fa taxriiru raqabati mumina suuratu nisa fii qowlihi tacaala fataxriiru raqabati mumina wa udliqat waa la idlaaqay fii kafaarati dihaar dihaarka kafaaradiisii weliba halkaasu maaha kafaaradii yemiinta ee suuratulmaa-ida aakhirkeeda ku soo aroortayna taxriiru raqaba mudlaq bay ahayd oo iyadana qayd lama socon suuratu nisaa oo kafaaradii qatliga ahayd khada-a weliba raqabada waxaa lagu qayday la xoraynayo ee kafaaradii waa ruuxii dee khada wax ku diray raqabadu inay mu'mino tahay tii dhaarta bil maalan suuratu maayida akhirkeed iyo suuratul markaa mujaadila markaa dihaarkii oo kale oo iyaguna kafaaro ahaa xukumkii mid buu ahay waa wada kafaara uun ama waa xukumkii mid weeye waxaan isabayn waa taxriiru raqaba xukumkii wada ahaa laba intiiba iyada dee iyadoo mudlaqa ayay timi وأطلقت في كفارة الظهار هي كفارة اليمين في قوله تعالى فتح الرقبة من قبل أن يتماسى ولو دي قيد لا سعودة إيضا هل كان من قبل أن يتماسى ظهارك والحكم واحد حكم كنا ومد كلية صببت ويكلا دوانتها لكن حكم كيبا مد كلية وهو حكم كوحوية تحرير رقبة قورين لحوريه وهي صببت طاهرنا دي قتلقي خضاها بيهيد mid sababti waxay noqonaysaa kafadeedhaar bay noqon mid sababti waxay noqotay dihaar oo waa wixii keenayay xukumkan wixii uu ka dhalanayay laakiin xukumkiibaa mid keliya ah fa yuxmalu markaa suuradan waa la xambaarayaayo almudlaqu mudlaqi cala almuqayadi muqayadkiibaa lagu xambaari wayushtaradu markaa waxaa loo shardiyayaa aliimaanu iimaan baa la shardiyay fii kafaarati dihaar dihaarka kafaaradiisa iyo kafaarada dhaartana iimaan baa loo shardiyay marka qoor la xoraynayo wa calaa axadi alqowleyni fi lmasala laba qowl oo masalada ku sugan waxa weeye mid ahaan weeye bal marka waxa ay tahay suuradii hore xukumkii oo dee waxa weeyaan dhiigga najaasnimadiisa iyo xaramnimadiisii iyo dee wixii isku mid unbay wada ahaayeen oo waabal taas oo iyada taa khilaaf sidaasi ma jiraan nidhi laakiin suuradan xukumkiibaa isku mid ah sababtiise way kala duwantay oo taxriiru raqaba kafaaratu lqatli waxaa keenay qatliga in taxriiru raqaba yemiinta meesheeda kafaarada yemiinta dhaartaa keentay tanna dihaar baa keeno waa asbaabo kala duwane laakiin xukumka kaba dhexeeya suuradaas oo kale ee jamaacooyin badan oo culimada kaba mid ah oy dee san shaaficiye intooda badan iyo keyrkoodba ay kuba tagaan bal xanafiyad iyo qolooyin kale iyagana mooyaane halkan kale khilaafku de waa iska roon yahay waxay kuba tegayaan in waxa weeye halkan mudlaqiyo muqayadkii la iskuba xambaarayo qaydkan ah mu'mina ee tan qatliga ku qaydan kuwii kalena aan ku qaydino sidaa daraaddeed ruuxii dhaartay ee doonayay inuu addoon xoreeyo ama haweenaydiisii ka dihaartamay ee doonaya addoon inuu xoreeyo hadduu yidhaaho anigu raqabun baan xoreynaya mid gaalad ama kaafira uu soo qaaduu xoreeyo kama gudayso oo kama dhacayso sababtuu dee aayaddaa kale ee walow dee xukumkan oo kale ay kuba sugnaydba waa tan iimaan laguba qayday walow raqabadu jaanib kale weli mudlaq ay kaba tahay oo dumar iyo rag iyo aanay kala lahayn marka ti iyadu dee ceeb oo dhan ka saliimka ahayd iyo ti iyada nuqsaan ay kuba sugnayd jaanibka ay mudlaq kaba tahay laakiin jaanibkan iimaankii iyo islaamkii dee qaydkan iimaankan iyo iimaan la-aan qaydkana laba socday oo bal marka waa la isku qaydayaa kama gudaysay bay noqon dee qorayna way jiraan kol haddii sabab laba sababood ay kala yihiin xukunka iyaynaan eegine leh ee suuradan inaan la isku xambaarin oo mid kastaba siisii loogu camal falo markay qatli noqotana raqabo mu'mina unbaa ka gudi markay meelahan kale noqotana raqabadii adigu uu xoreeyaaba way ka gudaysaa qolooyin le kal haddii sababta ay kala duwantina waa jiraay bal jaanibkay u badan yihiin taa weeye waana tan matniga inooguba sugan fain ikhtalafa alxukmu xukumku hadduu iskhilaafo cumila waa la camal falayaa bikullin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ah waa labadii nas waa kii mudlaqa iyo kii muqayadka ahaa calaa maa warada calayhi si uu ku soo arooray korkii unbaa loogu camalfali wa min idlaaqin idlaaqah aw taqyiidin taqyiida eeg in xukumkii kollay dhowr suuraa jirta oo dee bal waxa weeyaan aynaan wada arki karaynin marka halkan waxaa dhici karta in hadalka yar baahaya ruuxii mubtadi ahna dabdigii baa ku yar adkaanaya oo dee waan iskaba daynaa oo insha allah wixii dambe aan u dib dhiganaynaaye kol dee xukumkii baa isku mid noqonaya sida suurada hore sababtii baa kala duwan kol waxaa dhici karta in waxa weeye sababtii ay isku mid tahay sababtii baa isku mid noqon laakiin xukumkii baa kala duwan kol in sababtiiyo xukumkiiba way wadaagsanayaan kol sababtiiyo xukumkiiba way ku kala tegayaan idlaaq iyo taqyiidna waa jiraa bal markaa sababtiiyo xukumkiiba markay iskaga mid noqdaan saad kaa dhiigga aan nidhi iyada waa la yskuba xambaarayaa baan nidhi xukumkii hadday iskaga mid yihiin sababtaba kala dunaatee waa tan dawaa'if badan oo culimada kaba midista mitaalka uu inoo soo qaatay layidhaahaan way iskuba xambaarayaan dee kuwa aan isku xambaarayna way jirtaa haddii laakiin sababtu ay mid tahay laakiin xukunku kala duwan yahay sida imika masalada inoo soo socota weeye ta uu inoo dhigi doono oo sababtu waa mid keliya laakiin xukumkii ayaa kala duwan iyada markaasoo kale wuxuu leeyahay suuradan layskuma xambaaraye kii mudlaq ahaana idlaaqiisii baa loogu camalfalayaa kii muqayadka ahaana idlaaqiis qaydkiisii baa loogu camalfalaya marka waxaa hadhaysa un suuro keliyo haddii sababtii iyo xukumkii intaba ay ku kala tegsan yihiin oona iskaga mid ah intaa dee iyada cidba iskuma xambaarayso laba nasoo kala duwan wax ka dhexeeyo kulminaya aanu jirin midna mudqayo midna muqayad yahay iyada taas sababna kuma kulmayaan xukumna kuma kulmayaan iyada taa layskuma xambaaraya insha allahu tacaala bal amsiladana waqtiyo kale aan arki doona insha allah bal suuradaan eegaynaa marka wuxuu uhi fain ikhtalafa hadduu iskhilaafo alxukmu xukum xukumkuu iskhilaafo sababtu mid keliya haba noqotee cumila waa lagu camal falayaayo bikullin mid kastoo minhumaa labadii nas waa kii mudlaqa iyo kii muqayadka ahaa kaba mid ah calaamaa kii korkiunbaa loogu camalfali warada caleyhi uu ku soo arooray oo min idlaaqin idlaaqnimo ah inuu mudlaq yahay aw taqyiidin taqyiida mid kastaba adigu sidiisi baa loogu camalfali wamithaaluhu aayat lwuduui aayadii weysada weeye quyidat fiiha alaydi quyidat waa la qaydayo fiiha aayadda weysada alaydi gacmaha maxaa lagu qayday meeditaankooda weeye ila maraafiq ilaa maraafiqda lagu qayday kama qaala tacaala faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi oo maydhitaankii gacmaha la maydhayay marka la weysaysanayo wuxuu ku qaydan yahay ilaa maraafiqda la gaadhaya taas baa dee weysadiina ay ugu hagaagaysaa ruuxii taasi waa mido waa aayadii weysada wa fii aayati tayamumi markaa eg aayaddu waa qeyb bay la socotaa naskani waa muqayad tayamumka aayadiisiina jaaat way timi waxa weeye waa gacmihii jaaat waa ayl aydi weeye gacmihii way yimaadeen mudlaqatan xaalayiin iyadoo la idlaaqay oo ujeedadu wax qayda oo maraafiq lagu qayday aanu laba socon oo qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiina iyo waaydiikum gacmihiina minhu waa min asaciid saciidka layihi fatayamamuu saciidan dayiba saciidka xaggiisa wax ka mida kuwa masaxa kale minhuna labada suuradood ee iskuba xigee midna waa la socotay midna labay soconin in famsaxuu biwujuhikum waaydiikum bal taasi markaa maxay tahi walxukmu mukhtalifun xukumkii halkan waa iskhilaafsan yahay liannahu fi lwuduu'i xagga weysada markay noqoto quslun maydhid weeye wa fi tayamumi tayamumkii markay noqotona masxuno waa laba xukun hadda laakiin sababtu waa isku mid oo mid kasta tan maxaa loo yeelayaa waa aliqaamatu ila asala ama alqiyaamu baad ujeeda alqiyaamu ila asala ayaa keenayay oo markan dee salaadii loo kacayo iyo salaadiisii loo tukado ayaa waysadana keentay in mas in tayamumkana taasaa keento sababtu waa isku mid laakiin xukumkii baa kala duwan mid waa biyo waa maydhitaan midna waa masixitaan لأنه في الوضوء غسل وفي تيمم مسح فلا يحمل لما حنبار يا المطلق مطلق هل كان على المقيد مقيد كي لما أرنيو كل هدي ويستدو ay ku qaydnayd gacmaha marka la maydhayo ilal maraafiqi tayamumkiina uu deeyahay waxa loo weysada meeshaydii uu kuma sugan yahay markii biyo la waaye lalaba imanayo xukumkiina mid kaliya yahay dee tayamumkiina masixiisii aan ku qaydnay ilal maraafiqi waanay jiraan saa waxa weeyaan ama xanafiye iyo shaaficiye oo kale iyo in qaydkaas ay iyagu qaataan ama ay yidhaahaan waxaa ruuxa tayamumaya ilal maraafiq buu tayamumaya walow dee aanay idlaaqan iyo qaydka naftiisa sawan aanay ahayn kollay axaadiida ama riwaayaad daraaqum iyo qolooyin kale ay wariyeen oo ay kuma yimaadeen in masalan dee waxa weeyaan masxigu uu yahay ila almarfiqa laba darbo oo darbana wejiga ay tahay darbana labada gacmood oo ila almaraafiq ay tahay taas baa kollay malaha dee daliilkooda dhaafsan idlaaqan amiyo taqyiidkan ah ee bal taasaa jirta dee qolooyin kale iyagu ku koobay labada kafna kollay nusuustii ka cadayd saxiixana ahayd ee xadiidkii saxiixayn iyo keyrkii camaar ibnu yaasir ayay iyagu iyaguna tegeen oo waxaa dhici karta masalada ikhtilaafkoodu inaanu idlaaqan iyo taqyiidka xukumkan ay ku kala baydhaan waxa keenay aanu noqon ee waa aasaarta ama axaadiista meesha kuba soo aroortay taasba weeye ay dee markaa kala qaateen falaa yuxmalu lmudlaqu cala almuqayadi cinda aljumhuuri وقد دلت وحانت المانتي السنة السنية على أن المسح مسحك في التيمم تيمك في جيسة للكفين لبدا كف النقضة ودي حديث عمر بن ياسر الصحيحين تبصغا هي غير كودبا أي معناها تكبي مادين أحاديث كلا دان حديث هان يقنو كبص أرورتي حقا تيمم كنا أما وكو يقو مطلقي مادين oo dee mujmalo oo dee kan laguma fasirayo ama waxa weeyaan dee ikhtisaarkan labada ka faa jiray ama barhkood iyadoo qaydkuu laba socday laakiin dee sanadkoodu aanu xoog lahayn oo dacfi uu kuba sugan yahay bay yimaadeene bal matalan wax sariixa oo dee weliba saabit ah oo sugan ee waxaa jiraysay markaa labada kaf in lagu kaaftoomaa jirtay bal jaanibka nusuusta kollay sunnaha markay noqotay axaadiista ay kala qaateen ayaa bal iyagu kollay iskhilaafkoodaas ahaa ee suuradan wuxuu leeyahay kol haddii xukumkii mid keliya haba noqdee me waxa weeye mee xukumkii uu kala duwan yahay sababtii mid keliya haba noqotee layskuma xambaarayo hada ifham hada وللمطلق مطلقية والمقيد مقيد كأحوال أخرى أحوال كلا أصناتي ووقع فيها الخلاف خلاف دعاية أيضا تجدها كيليس في المطولات كتب تداليرو بل هذا ورد أنت نضبطين أنت كلوي سهل لأنه مرك هورا أي سورين كأفر تادكتان أمثلة دي وحين بابا إن قبل مقنو تاسو إن ده السبب تي حكم كيسمديهين إن سبب تي حكم كيبا يكون كلا دوين لابد سورنا خلاف كدوا كوبين هاي in xukumkii ay iskaga mid yihiin laakiin sababta ay kala duwan tahay taasoo kale waa suuradan soo maray iyo in waxa weeye sababtoodu ay mid tahay laakiin xukumkii uu kala duwan yahay waa suuradan dambe labada suurado khilaafiya khilaaf baa kuba sugan sidaan soo sheegnay labada kale se labada dhinaca kale khilaafkooda aad buu koobay waana afartaa xaale waxay yimaadaa wixii dee aan mutlaqan iyo muqay labadaa qeybood ee hore inoo soo sheegay mid kasta sidiisa loo qaadanay aan ahayn bal insha allahu tacaala kolley wixii ka dambeeyana ama kutubta kalean ku arki doonaa iyo wixii adaalactaan badan المخصص المنفصل مخصص كي منفصل كاي مبحث كي سكن يهي مخصص كوا كي نوسو قيبية من متصلة من منفصلة كي متصل كا ما أن مستقل كاهي وان كبصوا بحني كي منفصل كا ما مستقل كا بهل كان إنه قبل بلا ميو أدو يستغل سهلين يهي ويجوز وحبنا تخصيص الكتاب كتاب كين لخاص يلا بالكتاب كتاب وشدد نص عامة oo qur-aankii ku sugan in lagu khaas yeelo nas kale oo ka khaasana ma khaaso qur-aankii ku sugan taasi way bannaantay dee waabay dhacday oo waan helaynaa وتخصيص الكتاب كتاب كي إن لخاص يلا بسنة سنة أو جدود نص انتو عام أها وحويان وقرآن كي كبسونا حديث أحاديث رسولك كمدة oo khaas yeelayaa jiro oo bal maalan lagu khaas yeelo dee taasna waa shay bannaan wa takhsiisu sunnati bilkitaab sunni in la khaas yeelo waa cumuumkii imka waa xaggii xadiidkii xadiis baa cumuum leh aayad qur-aana ayaan helay oo bal maalan dee xukumkiisaas ama cumuumkiisii khaas yeelayso kaba khaasanoo dee mowduuciisii kuba timi bal markaa taasna dee waa shay bannaan oo in sunni la khaas yeelo kitaabkii lagu khaas yeelo wa takhsiisu sunnati waxaa kaloo bannaan sunni in la khaas yeelo bisunna marka waa adigu afar qaybood baabu intani noqon kitaabkii kitaab in lagu khaas yeelo iyo kitaabkii sunna in lagu khaas yeelo sunni sunna in lagu khaas yeelo iyo sunni in kitaab qur-aan lagu khaas yeelo bal waa afartaas suuro waxaa kaloo bannaan wa takhsiisu nudqi nudqigii oo naskii qowliga ahaa ama dee naskii adigu qur-aanka ahaa ama xadiidka ahaa ee caamkaa in la khaas yeelo oo bilqiyaasi qiyaas lagu khaas yeelo taasna waa shay jaa-is oo bannaan wanacni waxaan ula jeednaa binudqi nudqiga waxaan ula jeednaa halkan qowl allahi tacaala wa qowl rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisa iyo qowlka rasuulka ayaa nudqiga ula jeednaa ujeedadu qur-aan aayad qur-aana ama xadiis axaadiisii rasuulkii ka mida in la khaas yeelo oo maxay lagu khaas yeelay qiyaas kolle qiyaaskuna iskama imanayo un dee musanad buu leeyo inay waxaa markaa nas kale oo naskan dee qiyaaskuba isaga wax looga qiyaas qaadanayo ayaa jiro ficlan ama xaqiiq ahaan naskaa kale ayaa waxa wax khaas yeelayaba ah laakiin qiyaas laguma khaas yeelo intaba amtiladu way noogu iman lama faraqa markii uu sheekhu dhameeyey uu ka faaruqay min almukhasisi lmutasili mukhasiskii mutasilka ahaa wadakara uu sheegayna almudlaqa walmuqayada dimnan isaga baab gaaraba markii hore tirada kumuu soo darsan ee mudlaqii iyo muqayadkiina dimni ahaan uu khaaskii mukhasiskii mutasilkaa raaciyey oo gudahooda markaa kuwa uu kuba dhex sheegay un uu sheegay waxa weeyaan un kolley qeydkan ayaa ama sifo ka imanaya ama shardi kaba imanaya waxyaalaha wax dee shaygan xaqiiqadiisii ama maahiyadiisa wixii keenaya wax dhaafsan oo isaga bal soo koobaya unbaa markaa laba socday sidaasuu uguba sheegay ayuu sharaca wuxuu bilaabay sheekhu fii bayaani lmukhasisi lmunfasil mukhasiskii munfasilkaa sheegitaankiisa wahuwa mukhasiska munfasilkii alladii kii weeye yastaqilu binafsi waa ka gooni uu jooga ee nas kale kuba imanaya ee naskan aan laba socon weeye macnihiisu iska gaarka yahay kamaa taqadama والمخصص المنفصل ثلاثة صدح وهي هذا صدح مركا لبا waa matniga inooguma sheegna midunbaa markaa ta uu matniga inoogu sheegay noqonayaa oo saddexun mid ka mid ee labada kale isaga shaarixa kordhiyeen kow alxisu waa mushaahadada iyo aragtida ama xawaastan aragga iyo maqalka iyo waxyaalaha xawaasta mid ka mida wixii lagu haleelayo walmuraadu bihi waxaa looga jeedaa alxis almushaahadatu aragtidii iyo walidraaku bilxawaasi xawaastan shanta mid ka mida wixii lagu haleelayaa looga jeedaa macnaha waxa ujeedadu ay tahay nas baa ku imanaya isagoo caam ah laakiin cumuumkaasi wuxuu keenayay dee lafdigani wix alla wixii uu suubanayo oo dhanba inuu dee waxa weeyaan waa afraadii uu shamlinaye inuu naskaas dee wuxuu wada hoos kaluu wada yimaado laakiin aragtideennii ayaa waxyaalo cumuumkaa qaybihiisii ka mida oo naskaasi aanu shamlin ayaan arkaynaa marka maxay noqonaysaa mushaahadadan iyo xiskan ayaa keenaya intaas saaraya oo qaybtaas dee waxa weeyaan isaga cumuumka hoos imanaysa ama afraadihii uu shamlinayay kaba mid ahayd aynu aragnay waaqi ahaan iyo ficil ahaan naskii inaanu ku shamlina ay ka baxsan yihiin xeska iyadoo nas kaleba aynaanu helin daliil kaloo khaas yeela aynaanu helin mushaahadadii baa intaas saaraysa bal misaalkana waan arkaynaa ومثاله قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها oo dabaysha qolada loo diray ayaa tudamiru waxay burburinaysay kulla shay-in shay kastaba biamri rabbiha rabbigeed idankii iyo amarkii ayay kuwa burburinaysay faalaayatu aayaddu caamatun caam weeye xagga cumuumkeedu waag kulla shay-in lafdiga kullina alfaada cumuumka inuu kaga mid yahay waa soo maray weliba la shayna muxuu noqday shay maxaa la yidhaha waa wixii mawjuud oo dhan wixii jiro oo dhan baa shay lagu idlaaqa aayadina maxaa ku sugan wax kastaba inay burburinaysay biamri rabbiha laakiin maxaan arkaynaa mushaahadadii ay keenaysaa umuurahan uu inoo soo socdo falaayatu caamatun laakiin dakhalaha takhsiisu takhsiis baa galayoo bilxisi mushaahadada ayaaba lagu khaas yeelay xaysu meeloo dalla uu xisigu tilmaamayo calaa ana ariixa lam tudabir asamaawaati waalarda waaljibaal balkii meeshay degayeen buurahoodii waa si unbay u yihiin may burburin samooyinkii iyo dhulkii may burburin ee shay marka la yidhaahdo samada iyo dhulka iyo buuruhuba shay bay ahaayeen markaa markaa maxay noqotay xisbigii ayaama mushaahadadii baa markaa keentay waaqa waana waxaan aan aragnay kuwii inay baaqi yihiin oo markaa waa in cumuumkaas kulla shayin ay ka baxsan yihiin samaawaadka iyo jibaal ardada iyo jibaalka laakiin dee waxa loo diray waxay ahayn qoom in la halaago waa wixii qoomka calaaqala lahaaye laakiin waxyaalaha kale loomama dirin waxaaba kaba mid a dee in matalan balqiis oo kale wa uutiyat min kulli shayin waxna haweenayda dee mulkigeedii waasic ahaa waxaa la siiyey min kulli shayin waa shay kastaba waxbaa laga siiyey dee kolleyna caqli ahaan ama xisi ahaan waxaa markaas wax kasta oo jiro adduunyadii jiray dee wax kama helin oo kale ama dee yujba ilayhi samaraatu kulli shayin sida xaramka oo kale ama maka shay kastaba samaraadkiisaa la keenaya dee waa taasoo samaraadkii adduunyada ka baxay meel kastaba kaba baxay way yimaadaane laakiin samaro kastoo adduunyada jirta iyo midho kastoo adduunyo kaba baxay ee taasiin waxa weeyaan kolley xisiga ama mushaahadadii baa jirto dee may wada imaneen laakiin dee anwaaco aada u badan oo kala duwan oo dhul aada u dheer kaba yimi iyo dhul dhowba waa la keenaya marka umuuraha caynkaasa waa wax dee ama caqli ahaan ama xisi ahaan la odhanayo waa lagu khaas yeelaya bal taasi iyadu waa mid العقل بدنا وقرش عقلي ومثال قوله ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء إلهي سبحانه وتعالى شيء كصبك أبو ريوي فإن العقل عقلهم دل وحث المامية أو نتصي على أن ذات الله تعالى إلهي ذات غير مخلوقة إلهي صفات كيس مخلوق معها ذات مخلوق معها بركة لفتهم كل شيء ويكبحسيهم باب عقل جبا تا إنك النوع الناس ما بيقول لي مع أن لفت شيء يتناوله سبحانه لفت الشيء إلهنا سبحانه وتعالى توحى وياه ووقت جاريه oo waxa weeyaan markaynu eegno laftigan shay markaan idhahda mawjuud wax kasta oo wicin markaa mawjuuda ama jira ayaa lafdiga shay ku dhacaya dee markaa maxaa soo geli ilaahna subxaana watacaala waa soo gelaya laakiin caqligii baa tan saaraya buu leeyahayoo waxyaalaha makhluuqa deekoya rabbi abuuray kuma jiro qaala tacaala waa xagga wuxuu aayadda dambe u daliishanayaa lafdiga shay dee inuu cumuumkiisa aada u waasacaa ee dee macnihiisu yahay wax kastoo jira taasna ay markaa dee markaan ilaahna subxaanahu watacaala dee shay laguma idlaaqi karo jaanibkaas oo qaala tacaala kullu shayin haalikun ilaa wajha waa kan iska soo reebay isaga un mooye wejigiisa un mooye shay kasta waa halaagsamaya marka dee eg marka lafdiga shay waa soo gelayaa oo dee aayadda dambe aada uga sii caddo qaala tacaala qul ayu shayin akbaru shahaadati anaa shaygeebaa xagga shahaado iyo markhaati inuu wax kaba noqdo u weyn markaasaa maxaa jawaabtu noqotay qul illaahu ilaah baa ah dee waxa weeyaan dee akbaru shahaadatan marka horena ayu shayin baa jawaabtina qolillahu bay noqotay marka waxa weeyaan ujeedada lafdiga shay waa mawjuud dhammaantiiba kuba dhaca allahu khaliqu kulli shayin markii dee aayadanna waxay noqonaysaa bal matalan waa maasi wallahu subxaanahu watacaala ee dee wixii makhluuq ahaa ayuunbaa bay noqonaysaayo tanna nas kale uma baahnin daliil kaloo inoo saara uma baahnine dee wuxuu leeyahay caqligii baa daliil ahaan ugu filantaa ومنع بعض العلماء علماء بعضهم ومنعيون أن يكون هذا كان يوم قبله وحكور ريا إنه نقضه من باب التخصيص وجدد عقلك كان عن لنا iyo hadda kama tagay inaguma sugna shaarixa inagu soo diro dee waa si kutubta kuma sugmayde iyo xisiga wax takhsiisinaya taa aan nidhi inay baab takhsiisba noqdaan iyaga culimmada qaarkood way ka soo horjeedaan ama way diidan yihiin wahuwa takhsiiskuna waa maxay إخراج بعض أفراد العام وهو تخصيص هنا وحوية واتي هرين وصمر إخراج بعض أفراد العام عام أفراد ولها بركة مدى حكم كي عام كلا قبصار وحيلا إنسان باب كيد بماها وقالوا وحيلا إن ذلك من باب العام كا تدمر كل شيء بأمر ربها أيوه الله خالق كل شيء لبضبع عموم ويلها يعني لكن عموم كان انتو وحويان takhsiiska uu gelayo ee marka hore cumuum loogaba jeeda takhsiis galay ama caqli ahaan ha ku galo ama xisi ahaan takhsiiskiisa haba noqdee maaha bay leeyihiin waqaaluu waxay dhaheen ina dalika min baab ilcaami kaasi waa caamka baabkiiba ama caamkiibuu kaba mid yahay الذي أريد كل به بهلك كان عصنا ودي هذا الكذا والسدم الذي أريد به الخاص الذي أريد الخاص ما الذي عام كاسو uriida loola jeeday bihi isaga marka horeba alkhaasu wax khaasa oo wahwa markaa caamka khaas loola jeedaana an yakuuna inuu noqdo weeye almakhsuusu waxaan la soo reebay hayra ee ka baxaya meeshan afraadan dee lafdigana uu shamli lahaa hayra muraadin cinda almutakalim wala lmukhaadabi kan hadlaya iyo kala la hadlaya toona mid aan marka horeba inuu kaas hadalkan aan loola jeedin isagu ahaaba wey macna annahu hayru daakhilin fi lcaami aslan marka horeba caamka kumuu jirin bixaysu meelo yaxtaaji ilaa ikhraajin uu u baahdo markaa bixaysu meelo yaxtaaji uu u baahdo ilaa ikhraajin saaritaan adoweyn waa culimmada qaarkood wajhatu nadarkooda waxay leeyihiin lafdigan tudamiru kulla shayin biamri rabbiha waa lafdi caama laakiin marka horeba waa caamun uriida bihi alkhaas oo loolama jeedin samooyinka iyo buuraha iyo dhulka iyo waxaa loolama jeedin cumuumkaasi inuu hoos galo muraad mu ahayn ee matalan ilaahayba subxaana watacaala qowlkiisa ee tudamiru kulla shayin wuxunbaaba loola jeeday wax khaasahoo ah ee waa iyagii loo diray iyo dawaabtoodii iyo wixii iyaga bal dee calaaqa lala lahaa iyagii unbaaba loo diray laakiin ashyaada kale kaba baxsan loolama jeedin allahu khaaliqu kulli shayna cumuumkan kullu shayin bal maalan ay leeyihiin haddaan imaka caqligaaba saaraya daatallaahi subxaana watacaala iyo sifaadkiisa meesha kaba saaraya cumuumka ay kuba jiraan marka horeba muraad may ahayne kula shayin waxaa loola jeeda ama khaliqu kulli shayin wixii makhluuq ah wixii la abuurayay wixii shanigiisa in la abuuro taas bay ahayde wixii aan makhluuq ahayn marka horeba way kaba baxsanaayeen bal taas baydoo tani caam marka horeba uriida bihi lkhaas ee caam makhsuusa maaha waxaan filayaa maalin dhaweydna dee ciddiinii xusuusan caamka markaan soo bilaabaynay waan soo yar qaybinayoo caamun uriida bihi alkhaas iyo waxa weeyaan caamun dee waxa weeyaan baaqin calaa cumuumi iyo caamun maqsuus saddexaan u soo qaybino waxaan nidhi alcaamu albaaqi calaa cumuumihi aad buu u yaryahayba oo inta badan cumuumka takhsiis baa ku yimaada sida in allah bikulli shayin calimniyo dee amsaashood ayay noqon caamun uriida bihi alkhaasna waa lafdi caama laakiin marka horeba cumuumkiisa looma jeedin cid mucayana loolama jeedin sia aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum oo kale waa kuway dadku ku yidhaaheen lafdiga annaas baa laga cabiray laakiin shaksi mucayana loo jeeda waa ruuxii hadalkan yidhi ruuxii hadalkan yidhi ayuunbaaba loo jeeda kaasna waa caamun uriida bihi alkhaas amaa caamka makhsuuskii waa kan aan hayno oo ujeedadu waa mar marka hore waa caam lafdi caama afraad aada u badan baa lafdigani xasri la-aan shamlinaya ee dee daliil baan u helay afraaddii qaar ka mida bixiyey marka kaa maxaa la yidhaha alcaamu lmaqsuus waa caamkii maqsuuska marka wuxuu leeyihiin qolooyinkan ee wajhatu nadarkoodu suu yahay marka horeba tudamiru kulla shayin biamri rabbiha iyo allahu khaaliqu kulli shayin iyo amsaashood may ahayn caam la yidhaaho daliil baynu u helay ama caqli ha noqdo ama xisiya wax ka saaray cumuumkoodna uu markaa muraad yahay oo marka hore lafdigu uu shamlinaye wuxuu ahaa caamun uriida bihi alkhaas waa caam wax gaara loolaba jeeday oo halkaa horena dee makhluuqiin xagga tan dambaa taasna dee waa dadkii iyaga la halaagayay una ee marka horeba samooyinka iyo dhulkani cumuumka kumay jirin ama umuurahan kale kumay jirin taas bay leeyihin oo baab takhsiisba maaha ee bal labadan iskaba saaray maka markaasoo matiga wixii inoogu sugnaan maaheen calaana bacdahum weli uu sii wadaan barhkood qaale wuxuu ihi ina takhsiisa takhsiiska qad yufhamu xifdiba maahe waxaa lagaba fahmayaa min qowlihi tacaala biamri rabbiha rabbigeed amarkii waayo dee waa wixii loo fasaxay ayunbaabay markaas burburinaysay oo ciidankiisa ee maahay wax kasta inay burburinayso wa qowlihi tacaala maa tadaru min shayin atat calayhim ilaa jacalatuka ramiim oo aayaddanna takhsiis baan kaba fahmi karnaabay barhkood yidhaaheenoo dabayshuun isagoo ilaahay ka hadlaya wuxuu hi maa tadaru kama tegayso min shayin shay atat caleyhi ay martay waa wixii dee loo diray ay martay oo lafdigan atat caleyhina nooc takhsiis baabay keenaysaa bay barhkood yidhahdeen ilaa jacalad karamin calaa kulli xaalin kii muraadka ahaa ee matniga inoogu yaalla waa kane kii saddexaada sharcu wahada oo sharcigu inuu takhsiiskii keenay ujeedada naskii caamkaa baa jira dee nusuustii shareecadan ka helayna wax khaas yeelaya kaas weeye sharcigi wahada huwa aladii kii weeye bayanahu cadeeye almusanifu wahuwa almuraadu fii usuuli lfiqi cilmigan usuul fiqiga marka lasku sugan yahayna ka loo jeedaa kaa weeye wa taxtahu qismaani laba qaybood baa hoos imanaya kan alawalu ka hore takhsiisu lkitaabi kitaabkoo la khaas yeelo muxuu noqon waa takhsiisu kitaab iyo takhsiisu sunna markaas labada qaybood ee u kala baxayaa taa weeye والمخصص له أربعة waxaa hadaba kitaabka khaas yeelaa afar buu noqdaa kitaab miثله waayad qur'aan oo laisba laba mid ah aw sunatun ama xadiid aw ijmaacun ijmaac aw qiyaas ama qiyaas waa afartaas qur'aankii way khaas yeelaan bal haddaba afartii waa amsiladii inoo dhiganayaa takhsiiskii sunuuna waa inoo dambeeya insha allahu tacaala waa qismiga labaad ee bal maanta waxaan ka kaadhi karnay intan baan yar laqbaynaynaa kolle waqtigiina waa jooga تخصيص الكتاب بالكتاب أي تخصيص بعض آيات آيات في قرآن كلها هي العامة عام كأهيد أو خاص يلو ببعض أخرى بركة لو خاص يلو ببعض آخر له بركة لو خاص يلو وجدد آيات قرآن أو عامة أي إيمان حكم بين فائدين آيات كلا أو قرآن أو حكم كيون كبتمي أو خاص أيان هلينا ونسكو خاص يلينا تعام كأهيد معنى خاص ينكو بفصيرينا وقوله تاسوى تكوبان وقوله يجوز لي أي بدليل وقوعه حقا وبناي وحوجد وحاود دليل ما ووحتره قرآن كان كي لأن أمثلة ذي سناي قيب كم ذي أي تنطيانين وبرد مانيا ومثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ودمر كي لفري waxay sugayaan oy dee ay guur iyo waxyaalaha ay ka fadhiyayaan baana saddex qur'iin فهذه الآية أيضا عامة عام وين لفظ المطلقات رين وصوم الريو واسم جمع الآن عهدية هين أي شيء بركا كل مطلقة أي نقطة يا متك صلى فريو عام بوياي في المدخول بها مركاتي لا أقل قلي لوج الموضية وغير المدخول بها تي أنا لا أقل قليل وعام يريا ودمر كي كل دي لفرو ماشي فريتان بمهمة كل دي لفرو وأما وحويا هوين إذا سمد أنت نهرو لو حري لقد نقضيها haba noqoto ama mid lala aqalgalay haba noqotee ciddadeedu waa saddex qur-ee laakiin dhowr goorbaa aayaddan la takhsiisiyo midunbuu inoo sheegin fakhusat waxaa lagu khaas yeelay markaa biqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuna dadka mu'miniinta aho dumarkii mu'minaadka haddaa guursataan uma dallaqtumuuhunna aafurtaan min qabli an tamasuuna intaydaan taaban ee iyagii aydaan arag isla kulmin oo ujeedadu laysu galmoonba famaa lakum idinka idinma sugnaanin ragoo calayhina dumarka korkooda min cidatin ciddo tactaduunahaa tirsataan dumarkii kol haddii inta la meheriyo uun haddana iyadoona ninkiisa rag la furo wax ciddoo lagu leeya ma jirta markaa waa iska guursan kartaa marka aayayada waa mudallaqo waa qabla almasiis aayaddaa hore xukunkeedii way cumuumkeedii way hoos gelaysay aayaddanaa saarto markaa maxay noqon المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إن لا وحي خاص قطعي المدخول بهن لكن تخصيص كلا كبيميو وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يدنا وآيات كله وهذا يتام مطلقة أور لا ده هاي أور كصدح قرئ ما نقن عدد صدح قرئ ما نقن يسوى ما حي نقن وضع الحمل وتخصيص كلا آيات عموم كيدي كبيمي والله إن يئسنا من المحيض مركا آيادينا عددود دي وحوين إيه عددود ثلاثة أشهر أيين أما صدح بلادنا وتخصص كله هوين إذا أدين لما فرعي لكن أي تاي متسنا قوي سبب cadadii ay ka tagtay ama ani caadaba weligeed iskuma arag iyada markaasna xukum kale yeelato aayad kale ay noo cadaysa waa saddex bilood ciddada marka bal aayaddan iyaday caam ahayd dhowrkaa takhsiis ayaa kuwa yimo intaba qur-aanka naskiisii uun ah fakharajad markaa way baxday hayrulmadkuuli biha min cumuumi alaayati aluulaa tii loo galmooday wixii aan ahayn waxaweye ninkii aanay saaran min cumuumi laayati lula aayadda hore cumuumkeedii bay kaba baxdayoo falaa ciddata calayha lihadi laaya marka aayaddaa hore waa caam aayaddan dambana waa khaaskii khaas yeelay waana takhsiisu lkitaabi bilkitaab ee adilo kale ama amsilo kalena waan haysanaamo qur-aankiina uguba sugan تخصيص الكتاب بالسنة وكتاب كل خاص يلو سنة لو خاص يلو ومثاله قوله تعالى وشدده آية قرآن عامة شرته لكن حديث باكو يمي حكم كيدي أما ده موضوع عادي خاصة xadiidkii baan aayaddii ku khaas yeelaynaayo aayaddii markaa macnihii xadiidkan kuba fasiranayna xadiidkii baa bayaan u noqonaya wamithaaluhu qowluhu tacaala wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum oo ilaahay markii uu xurimat calaykum ummuhaatukum bal aayaddii inoogaba bilaabmaysay dumarkii aan guurku inoo qabanayn baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu sheegay halkaa inoogu caddeeyey markii adigu uu intii dee aayadda ay nooguba sugnayd ilaahay inoo dhameeyey buu yidhi waa xilla lakum waa laydiin fasaxay laydiin baneeyey maa waraa daalikum kaa laydiin soo sheegay waa dumarkaa laydiin soo tiriyey wixii dhaafsan gadaashooda ah eed iyaga ahayn ba waa idiin xalaal taas baa ilaahay yidhi marka maxaa jira xadiidkan saxiixayn khusa bixadiisi laa tunkaxu lmar'atu calaa cammatiha walaa calaa khaalatiha oo dee waxaa xaggan kaga sugnaa jaanibkan waa tajmacu bayna alkhtayn keliya haddii laba walaalaa inaad jamcistaan oo nikaax ku jamcistaan bal adigu isu geystaan taa laydinma badnayno waa xaaraam laakiin labadan kale ama dadkan kale iyaguna dawil arxamda qaraabada ah ee waxa weeye dee raximku uu kaba dhexeeyo aayadda qur-aankaa kumay sugnayn xadiidkii muxuu marka ay noqotay haweenaydii lama guursanayo edadeed korkeed oo iyadoo ninkuu edadeed qabay inantayo edada ahayd isagoo weli tii qaba oona ka dhiman ama aan u furin ma guursan karo walaa calaa khaalatiha habaryarteed korkeedna lama guursan karo isagay habaryarteed wada joogaan waa habaryarteedii rum ahayd ee hooyadeed la dhalatay ay wada joogaan inantii markaa habaryarta loo ahaa waan guursanaya tii horena caqdigii baa ku xidhan taasna ma ansaxaysa meherba ma qabanayo laakiin waa xaalo jamci uun saa waa an tajmacu bayna aluktayn xukumkeed labadani aayadda qur-aanka ila lakum maa waraa daalikum cumuumkii wuxuu keenayay inay xalaal yihiin xadiidkan baa khaas yeelay kuwana waa laga soo reebaya wixii xalaasho ahaa تخصيص الكتاب بالإجماع وكتابك ولا خاص يا إجماع أنت يربان كل يدين ويرديران يا الله سبحانه وتعالى على أعلم waxaa jirta berri hawl yar degdegaan leeyo waxaa la arkaa toddobadii markaynan meel dheer joogo shaqo xaggan dee iskoolka lay diray daraaddeed saa daraaddeed berri waqtiga ma makan